bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxib iyo almeel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiyagu idiin soo gaarayo waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba marxiliidani oo kale barnaamijka toddobaadkani mar kale dhegeystayaal saaxiibyaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan maalinimada axadda xilidani oo kale toddobaadkani barnaamijka iyaga saaxiibyaal waxaynu diiradda ku saari doonaa islamarkaana aynu ku dul joogsan doonaa qiimaha suuqyada magaalada tani johar uu ka marayo taleefoonada samsung ka ah ee soomaalida inta ugu badanba ay isticmaalaan waxaynu dul joogsan doonaa gacanta koowaad ee samsungka gacantiisa labaad iyo kuwa goobaha celiska soomaalida u yaqaanaan lagu iibiyo iyo qiimaha kala duwan ay marayaan intiisa badan waxaynu ku wareysan doonaa qaar ka mid ah dadka soo iibsada taleefanada samsungka ah kuwa iibiya iyo weliba kuwa iska iibiya iyo sababahay u iibiyaan mar kale saaxiibayaal waxaad kusoo durqdaan barnaamijka teknolojiyadda raadiyaha balse khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkiiba mar ayaad ka dhegeysataan raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle toddobaadkani sida hordhacba aad ku maqasheen waxaynu kaga hadli doonaa muxuu yahay taleefonka samsumka shirkadda samsum ayaa soo saarta taleefono casri ah oo kala duwan kuwaasoo isaga sii kala dambeeyey moodhalada kala duwan ee lagu soo saaro taleefonada uga hadalhaynta badnaa ee kor u qaaday cadada isticmaalka shirkadda samsum ayaa ahaa taleefonada xarafka eeda ka bilaabda ee laba iyo toban ee saddex iyo toban ee afar iyo toban ee konton iyo toddobaatan iyo ee lix iyo toban oo dhowaan soo baxay ayaa ugu badan taleefanada samsumka ee la isticmaalo marka la duljoogsado taleefonka ee laba iyo toban waxa uu ahaa taleefonka ugu badan ee laga isticmaala geyiga waxaase ka horeeyey ee toddobaatan oo soo baxay balse taleefanada dhexe ee qiimaha dhexe jooga ee ee lix iyo toban ee shan iyo toban iyo ee laba iyo toban ayaa ah taleefanada ugu badan ee dadka magaaladu ay isticmaalaan bedelo kala duwan ayaa lagu soo sameeyaa moodhalada taleefanadan waxaana mid midka ka dambeeya lagu ammaanaa isticmaalkiisa dhanka tayada kaamirada iyo dabhaynta intaba haddaba ee shan iyo toban ayaa ah taleefonka uga hadalhaynta badan magaaladan tani jowhar waana taleefonka ugu qaalisan marka loo fiiriyo taleefanada ugu isticmaalka badan ee shirkadda samsum ay soo saarto muddooyinkii dambena laga isticmaalo jowhar ee lix iyo toban ayaa ka qiimo jaban ee shan iyo toban dadkuna waxa ay tayada kaamirada ay ku doorteen taleefonka ee shan iyo toban haddaba qiimaha kala duwan uu ka jooga suuqyada magaaladan taleefanada shirkadda samsum ay soo saarto waxaa wareysi khoto dheer inooga soo sameeyey waryahayaga nuur maxamed cabdi
waa ku dhowayni waxaa iibiyaa alaabaha elektroniga sida moobeelada iyo jaajarada iyo bitriyaalka iyo nalalka iyo waxaasa iibiyaan elektronig ku saabsan nooga waran moobeelka samsungka
waa moobeelni horta aad u fiican taydiisana oo kee tahay oo dadkan inta badan ay u badiyiin bulshada ay qaataan waana moobeelka loogu qaadashada badan yahay oo saa'idka loo jecel yahay waana moobeel aad u fiican
muxuu u kala baxaa noocyada new wuxuu u kala baxaa samsumya sida a zero five a tobani lix a zero five s iyo a zero four s iyo a zero three a zero two waa nuucyo badan yahay a toban iyo shan a konton iyo shan a konton iyo lix a soddon iyo shan iyo a soddon iyo afar a labaatan iyo ku s a labaatan waa nuucyo badan yahay faan waa moobeelo saa'id magacyadooda ay u badan yihiin
waa gartan ugu badan ee la iibsado waa kee samsung isaga laftigiisa markii lakala qaybiyo midka ugu badan waxa waaye oo loo badan yahay waa a tobani lix hadda ma sanad walba waxaa socdo sanadkan hadda kii ka horreeyay labada kun labaatan iyo afarta waxaa saa'id loo iibsan jiray a toban iyo shan haddana waxaa saa'id loo iibsadaa hadda soo baxay oon loogu jecel yahay waa a tobani lix
adiga shakhsiyan kee is leedahay kii ugu ficnaa waa waa kee
wallaahi midka ugu fiican hadda ana aan qaadan lahay mobeelada hadda aa socdo waa a toban lixaas iyo mobeel kaloo liidahay a zero five s labadaas hadda ana qaadan lahay samsungka labadaasa ugu fiican waxaa leeyahay hadda lagu jecel yahay ani ahaan hadda a lix iyo tobankaas iyo a zero five s kaas aa qaadan lahaa
waa gartay eh, dadka taleefonka maxay ku doorteen is leedahay adiga oo ay ugu badan yihiin wallaahi waa mobeel taydiisan oo kale ee tahay dhanka qadka dhanka debka iyo sidoo kale mobeel kaamiridiisa ee saaid u fiican tahay oon mobeelada ugu qurxan waaye qurux ahaan markii la dhahaa waana tay ahaan iyo waxay ku raacayaan debkaas iyo qadkiisoo maasha allah eh iyo kaamiridiisoo sidoo kale fiican
waa gartay ma xasuustaa xilligii ugu horreeyay ee taleefonkan uu soo baxo
waa hadda sanadka aan ku jirno le gudihi Sa- samsung guud ahaan wallaahi ma dhawo saasna uma xasuusto laakiin waa xilli hore waa mobeelo muddo socdo oo s- ayaantana soo socda waa sanadaha ugu dambeeya oo dhan taleefonkii ugu qaalisanaa amaba eh, koo ahaa eh, samsungka
wallaahi mobeelka ugu qaalisanaa oo samsung oo aniga aa gado hadda maxaa la soo maro wuxuu ahaa a konton iyo lix kaasaa ugu qaalisanaa
sixteenka hadda goormuu yimid
sanadkan hadda aan ku jirno labada kun shan iyo labaatanka gudihiisoo soo baxay bilowgeedii bisha koowaad uu soo baxay kan ugu qaalisan waxa waaye lacagtiisa saddex boqol iyo toddobaatan waa waa a konton iyo lix mobeelada hadda socdo saa'idkan loo qaadino had kastoo la jecel yahay waan fahmino kuwaasaa ugu qaalisan
waa waa gartay Eh, adiga intaa mobeelkan aad gadaysay eh, alele kii ugu badnaa ee dadka ay iibsadaan kee waa is leedahay oo hadda sanadkaana mase sanadka koriya sideedaba mobeelka uu ugu badnaayo la gataya oo samsung muxuu ahay aten iyo aten s labadaasaa saa'id loo gatay mobeelka kale oo hadda oo saa'idkaasna loo qaatay oo saa'id loo jeclaado waxaa waa aton shan oo asna saa'id loo qaatay midka kale oo kusoo xiga hadda soo baxay waa toban iyo lix macaamiisha ka waran see ula macaamiishaan wallaahi macaamiisha si wanaagsan in qofka la soo dhaweeyo soo biri maxaa le wax kaaga sii gato kugu soo noqdo inaa hadal wanaagsan lagula hadlo la soo dhaweeyo wuxuu u baahan yahay si uu asigu ku qanacsan yahay oo maxaa le qiimo jaban loo xisaabo waa gartay isbeddelka eh, suuqa sidee ula socotaa
wallaahi suuqaaniba marba si waa mar waa suuq iska fiican yahay maasha allah waa suuq socod badan waaye marna waxa waaye sida xagaagaan oo kale waa suuq iska fadhiyo oo maxaa leeyahay si ay u socod badneen oo iska normal oo iska degan yahay waa marna waxa waaye maasha allah waa markay xilliga beeraha soo go-aan oo kale oo dadkii dalag fiican ay helaano dhaqdhaqaaqiisa oo kee waa qiimaha marmarka qaar dee isbeddela ku dhici karo oo bal isla qiimahaas in la iibiyo taleefonka waxaa ula soconnaa suuqa dadka wax ka soo qaadno Aa, maalin kasta boonay soo geliyaan qiimaha wuxuu maraya ayaga soo dhiga gurubyadooda dadka ka soo adeegan oo ganacsatada oo anaga adeega ka soo qaadan gurubyadooda mar kasta wax kala soconnaa qiimaha noo soo dhigaan dhibaatooyina dabcan iska jiri karaan Eh, maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad la kulanto eh, ganacsiga mobeelada la xiriira
wallahi waxaa waaye wax shay cusub oo adiga soo gadato waxaan elektaroni waa shay cusub aa soo gadinaysaa oo nadiife waa mararka qaar uu iska damaabo markuu daarmaayo Waa wixiina elektaroni waa mararka qaar qofkii kasoo qadatay oo kale wuxuu ku leenyahay waxaas lama bedeli kale elektaroni waaye aniga ma soo saarin meelaa u celiyana ma lahan marka waxaasoo kale khasaaradaasoo kale ugu dhib badan waxyaabaha alla kulan waxaas waa qofkii kaa iibsadin wuxuu rabyaa wixii inaad ku qancisido maxaa laayay waa kasoo iska damay waa iska dhib badan yahay niyo waxaa waa waa dhacdaa dhowr maray dhacday weliba qofkii asoo u baroobeysay oo dib aa ka baroobeysay wixii laf aa u gelisay oo asoo nadiif kaa qaatay haddana marka mana ogid inuu asigu soo dhehelay inuu as dib oo dhulka ugu dhacay inuu biyo ugu dhacay ma sheegi kartid wixii uu kugu soo celinaya wuxuu ku dhahanaya mobeelka waa iska dami waxyaabahaasoo kale ugu dhib badan marka waxyaabaha alla kulan waa gartay eh, dabcan taleefonada idinkaa doontaan keentaan kadibna waa iib geysaan ma jiraan dalabyo oo dadka idiin dirsadaan ma jiraan way jiraan haa waa qof micnaha inta meeshaan taal inuu ku qanci waayo ku dhahaaya nin ani mobeelkaasaa dalabkiisa wataa midkaasaa rabaa iyo dalab ku dhahaaya qofkin macaamiiluu ku yahay waa inaa u dalabtaa nuucuu as rabay marka dadka wax kasoo qaadaysaa wixii waxaa dhihaysaa qiimaha mobeelkaas ama waxaas sheegaas sheegaas ii sheeg qiimihiis markuu kuu sheegay yarkii saaxiibka ahaa maxalle macaamiilku ahaa u sheegay intaas waa qiimahooda leedahay kadib marka hadduu ku qanca waa u dalbaysaa oo soo qaadi gaariya usoo saari waa u keenaya
adeegyada aad haysaan dadka sidee ku ogaadaan wallaahi inta badan waxay ku ogaadaan qofka inuu kasoo waco oo hadduu macaamiilkuya nambarka ahay uu ku weydiiyo iyo qofka inuu ku imaado meesha ka fiirsado wixii inuu ku yaali in kale oo afka kaa weydiiyo sidaas le waa gartay ma jirtaa tala aad soo jeedi lahayd oo dabcan dhallinyarada u soo jeedi lahayd ma jirtaa wallaahi dhallinyarada tale waxaa usoo jeedi lahaa in la dadaalo horumar la sameeyo qof walbana xooggiisa iyo maxaa lalahay inuu shaqaysto inuu ku dadaalo waa ku dhowahay magacayga waa cabdixakiin afrax macalin Eh, waxaan iibiyaa eh, shoobin iyo electronic labadaba marka eh, taleefano eh, every magaciisu adi oo electronic iyo shopping intaba waa waa iibiya samsumyada waa adi dhowr nooc ay u kala baxaan eh, kuwa raqiisay ku imaadaan kuwa qaaliya ku imaadaan marka ilaa dhowr nooc oo kala duwan oo samsum ahaya samsumkana waxaa waa eh, farqiyo badan oo leeyahay oo ilaa labaatamiyo kontomiyo uu nagaara oo kuwana baawar raqiis waa kuwana lacagtooda waa zaa'id waa saasoo kala baxaa marka maxay kala yihiin noocyada sidees u kala iibisaa wallaahi ee toban iyo shan ee toban iyo lix ee labaatan iyo afar ee konton iyo afar ee zero four iyo ee zero five s marka ayakana ee qaab ahaan lacagahoodana waa kala yihiin marka waa kaasa qiimaha adi ee toban iyo shan raamsigiiska camal waxaa la gadi karaa boqol iyo afartan ee raamfuurkiisa boqol soddon iyo sideed boqol soddon iyo toddobo ee ee toban iyo lix asagana- ee ee toban iyo lix asigana boqol labaatan raamsigiiskiisa ee raanfuurkiisana waxaa la gadi karaa ee boqol toban iyo laba doolar aakhir oo shiyada waxaa kaga soo qabto aakhir qofka inta aag sii kartid ee m toban afaraa jira asina sagaashan iyo shan doolar ee zero five s aa jira asina oo boqol doolar la gado oo sh- qofka marka dhala iyo qolofna aa u xisaabeys ee a zero four e kool dhaha jiro oo todobaatan iyo shan doolar la gado ee a zero five mid la dhaha jiro oo asina toddobaatan doolar la gado marka waa kaasa iyo waxyaabo kale oo magaciiso oo zaaid u badan u badan waa gartay cabdixakiin moobeelkan moobeelada kale muxuu ugu duwan yahay dadka adi boqolkiiba sagaashan waxay u badyihiin oo haddii reer gobol aanaan maaragtay ee samsuma u badanaani samsumna isticmaalkiisa magaciisa aa ku badan ha ugu badan saas darteed ee toban shan iyo ee toban ilaa xad soo baxay labadaas zaaid ugu badan oo hadda ay dadka i- iibshadooda ay ku badan tahay maxay ugu badan yihiin suuqaas leedahay wallaahi mar waliba kan ay xiiseeyaan waa moodalka kan ugu dambeeya maaragtay hadda ee toban iyo lix saddex bil ka hor camal oo soo baxay kaas had zaa'id loo xiiseeyaa oo haddaa aad keentid isla marka waxaa waa suuq waa sheyga kood lagu weydiinaa waa asiga ee toban iyo lix kaasaa ugu socod badan hadda eselna wuxuu ahay ee toban iyo shana ugu socod badnaa oo nala weydiin jiray hadda laakiin kan cusub wuxuu ahaa ee, wuxuu noqday ee ee toban iyo lix hadda kaasaan ugu socod badan haddoo suuq soo kale ahaa ma xasuustaa markii ugu horreysay ee suuqa uu soo gala moobeelkan samsung wallaahi niyow ee, ma xasuusto laakiin waktigii uu ii imaaday aniga aan xasuustaa oo aan iibi- iibi- ii- iibitaankiis aan bilaabay adi saddex bilood ka hor aa magaciis aan keenay iyo ilaa afar bilood ka hor aan keenay marka sidee ku heshaa adiga sideese ku ogaataa qiimaha rasmiga ee moobeelkan uu suuq ka joogo haa taas waa fududahay qiimaha rasmiga suuqleydana waa iska warhaysaa ee, ee, magaciis meesha aad kasoo qaadanaysid maaragti iyo dadka suuqleyda waa inay iska warhayaan hal meelaa laskala soo wada qaataa adi meel iska dhadhow aad oon isku wada qiimee sheygaas marka qiimaha boon ahaana lagu soo diraa marka saasaa ku gadanaysaa iyo- ee, halihii cadad adi aad sii saaranaysid saas waa waaya markii laga reebo ee, moobeello idinka aa keentaan sida samsungkan oo kale ma jiraan dad oo dalab idin dirsado oo idin dhaho alele moobeelkan aa u baahanay noo keena ha ha ha ha waa jiraa waa jiraa ee taleefan aan ke oo badnaa ee aanan keenin oo m- magaalka badnaa dadka aysan wadahayn maaragta aanala weydiiyaa niyo taleefon hebelaa rabaa war niyo taleefkaas ma hayne ee ma- maxaa la sameeya war saaxiibyaalow laba maalmood kadib aan is- aan idiin soo laabanaa taleefkaasna ee waa haley dalbacama adee dalabaadka aan dirsanayna camala taleefkaas aan ku daraynaa aan ku daraynaa ee adi qofka oo alaabta aan ka dalbana maaragti halkaas taleefonaan u baahanaan qiimihiisa noo soo sheegaan dheynaa sheygaas camal waa sh- alaabta aan dalbanan lagu soo daraa and then ee, qofkiyaa la wacaa kadib sidaasaa loogu iibiyaa waaya sidee ulama caamishaan ee, dadka waxay idinka iibsanaya
wallaahi dadka si wanaagsanaa loola macaamilaa si biri kamaal oo customer fiican oo qofkaas ku noqdo muhiimadda waxaa mugtahay kasbashada qof hebel ee, waa loo dhoobayahay mar waliba waxaa loo dhaha waxaa waaye qofkaas dabeecadiisaa fid eh marka customerka muhiima waana ilaashanaa tala ahaan ani waxaan soo jeedin lahaa ee, waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo mar dhow asiga laba kun labaatan iyo afarti laba kun labaatan saddex laba kun labaatan afarta qalin jibiyey haddana waa nin shaqaystaan ah oo magaalkiisaan ka xamaasho marka dhalinyarada waxaa la talin lahaa ee, inay tooda ay fiiriyaan tan waalidkana ay fiiriyaan oo tan- tooda maxaa- markii ka dhahay waxaa kasii murug badan lacala aadi hadda taariibow lacalow aadi rafaad badanoo maraa murugta aa murgays mid l- ka- saddex jibaar waxaa waalidkaa ka murgaa marka dhalinyarada waxaa u sheegalaya inay wadankooda ay ku qanacsanaadaan ayna shaqo abuur ay samaystaan shaqo abuur wax weliba oo ay noqoto waa samaysan karaan waa kaas shaqo aysan ka xishoonin shaqo abuur ay samaystaan intaasoo kula talalaya dhalinyarada Ay, soo dhawaado magaca ku bilaabaya بسم الله magacaygu waa maxamed cabdirashiid xaaji Ee, waa waxa- maanta waxaa u imid inaa iibsado ee, dukaanka sky ee ku yaala ee, agagaarka tiida ee magaalada jowhar Ee, waxaa u imid inaan iibsado taleefon samsung ee, la yidhaahdo ee, a oo raamkiisa raam sigis yahay qiimihiisa yahay ee, boqol iyo labaatan Aa, aa u imid maanta siisiin maxaa ku dooran waxaa ku doortay taleef- taleefonkaas waa taleefon model cusub waaye waa taleefon hadda samsumki samsumyada markii la yidhaahdo samsumyada ugu dambeeya uu ku jiraa marka saas awgeeda u jeclaaday markii ugu horeysay oo samson aa isticmaashay maya maya samsum horaa wada jiray oo m labaiy toona hadda marka kan inaa ku bedesho oo e lixii toonaa rabaa maxaas leedahay maxamed taleefonka samsung waa ugu duwan eh, taleefanada
wuxuu ugu duwan yahay waxyaabo badanoo ugu duwan yahay oo wuxuu ugu duwan yahay marka dhanka dabka laga hadlo oo dabkiisa aaduu u dabcelin badan yahay Ee, marka waxaa laga hadlo tayada marka la- laga hadlo marka raamka laga hadlo marka gb-ga laga hadlo waa everything waxyaabo badanoo ugu duwan yahay jiro marka saas awgeedaa ku doortay Ay, maxaa ka daawataa marka taleefanada waa wax- waxyaabo badanaa ka daawadaa ee, ee, social mediaha aaladaha kala duwan sida tiktoka facebooka mixplayerka oo ayadana fiidooyada culus lagu soo degsan karo oo filimaanta waa marka waa taleefon aad isu celin badan waa
xaggee ka eegtaa markaa taleefonka ay iibsanaysid waa raamka raamka bisaan ka fiiriya ani meel kale kama fiiriya iyo t- iyo baterigiisa labadaasaan ka fiiriya taleefonkan aadaa ugu qanacsanaya aadaa ugu qanacsanaya waa haddaanan ku qanacsanayna soo bixi ma laheenoo sky ma imaan laheenoo ma ma iibsan laheenba bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nigow taleefonka e shan iyo toban ama taleefonadan samsung ay soo saarto eh, horta dhowr mar ayaan isticmaalay eh, qeybo badan oo ay ka kooban yihiin waa soo maray hadda marka waxaan isticmaalaa e shan iyo toban taleefonka la yiraahdo marka raam ahaantana wuu ka taya badan yahay eh, taleefonada kale Eh, sidoo kale waxaan ku doortay eh, muuqaal duubid oo kale markii muuqaalo lagu duubanayo muuqaalkiisa kamera fiican oo taya leh uu leeyahay Eh, dhinaca internetkao kalena waa si aad uu ugu fudud yahay oo inta aan ka isticmaalo hadda aan ku arkay marka guud ahaan markaa isku soo duubo waa waa taleefon tayo leh Eh, dhinaca wicitaanka oo kale eh, tusaale ahaan qof markii aa wada xiriiraysin oo kale waa taleefon haddana codkiisa uu si aad ah fasix u yahay uu aad uga fiican yahay taleefonada kale isaan filayo Eh, tusaale ahaan nin waxaan ku isticmaalaa facebook oo kale waa ka daawadaa youtube oo kale waa ka daawadaa muuqaalada marka waa taleefon internetka si aad ah xawaarihiisa uu si aad ugu fiican oo aad u fudud marka eh, ma lahan istaag badanna ma lahan muuqaalada si fasiixa aan uga daawanaho waa waa gaar ahaan si- aniga oo taleefonkan hadda si gaara u isticmaalo muuqaaladana dhanka muuqaaladana aad uu ugu fiican yahay
barnaamijka teknolojiyadda ayaad dhegaysanayseen wuxuuna idinkaga imaaniyey raadi haysnay intiisa badan waxaynu kaga hadlaynay suuqyada lagu iibiyo taleefanada teknolojiyadda lagu qalabeeyey ee samsung iyo qiimaha ay ka joogaan aniga nuur maxamed cabdi iyo guud ahaanba bahda radio sny oo idinle isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu